ciidamada galay magaalada rafax ayaa isku dayaya in ay usii gudbaan dhanka galbeed sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaal qaraar ayaa dhex maray ciidamada israel iyo kuwa ururka xamaas oo halkaasi ku sugnaa dadka deegaanka ayaa sheegay in taangiyada ay la wareegeen gacankuhaynta magaalada dhacda xadka masar waxaana ay dhowr jiho kasoo qaadeen duulaan dhanka galbeed iyo weliba bartamaha magaalada koofureed dhowr qof oo rayida ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen waxayna dadku weli ku xayiran yihiin guryaha dhexdooda iyadoo weerarkan u dambeeyey uu yahay mid dadka ka yaabsaday waxaan u malaynaynaa in ciidamada qabsada magaalada ay isku dayayaan inay gaaraan dhanka xeebta ee deegaanka rafax duulaankan iyo duqeyntan habeen hore ka dhacday sida uu sheegay qof deegaanka ah maleeshiyada xamaas ayaa sidoo kale aada markaasi isaga caabiyey weerarkan taasoo keentay inay dib u gurtaan ciidamada israa'iil waxay ahayd habeen ka mid a habeenadii ugu xumaa ee magaalada soomara dadka shacabka ah ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen qaarkood weerarkan u dambeeyay ayuu yiri qof la hadlay wakaalada wararka routers ciidamada israel ayaa sidoo kale howlgal ka sameeyay gudaha xerada alburej oo ku taala bartamaha marinka khaza iyadoo labo xero oo kale iyo magaalo u dhowba duqeyn culus ku wada taasoo loo adeegsanayo diyaarado iyo taangiyo sida ay sheegeen dhakhaatiir halkaasi ku sugan waxaa jira dhowr dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray dad rayid ah garabyada hubeysan ee xamaas islaamik jihaad iyo kuwo kale oo yaryar ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu ay qaadeen weeraro ka dhanaa duulaanka lagu soo qaaday iyagoo ka fuliyey deegaano ku yaala bartamaha iyo koonfurta dhexdhexaadiyaasha qatar iyo masar iyo mareykanka ayaa waxa ay kordhiyeen dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xaba joojin ah si loo hakiyo colaadda loona sii daayo maxaabiista laakiin ila ku dhowdhow wadahadaladu waxay sheegeen inaanay muuqan wax horumar oo ilaa hadda la gaaray tan iyo markii la gaaray xabajoojin muddo toddobaad ah oo kooban bishii nofembar dhammaan waxaa fashilmay xabajoojinadii ay isku dayeen qabanqaabiyayaasha heshiisyadan iyadoo xabajoojintuna ay fashilantay waxaa xamaas ay ku adkeysanaysaa in colaada si joogto ah loo hakiyo halka israa'iilna ay leedahay waa in si ku meel gaara loo hakiyo balse dagaalku uu sii socon doono ilaa ay ka adkaanaysa xamaas laakiin israa'iil waxay sii wadaa in ay diido wax tanaasul ah in ay gaarto si loo soo afjaro gardarada ciidamadeeda iyo in ay ka baxda marinka khaza sidaasi waxaa wakaalada wararka ee routers u sheegay sarkaal ka tirsan xamaas ciidamada nagu soo duula iyo mareykanka ayaa dusha saaranaya heshiis la-aanta ilaa iyo hadda iyo in xabajoojin la gaaro sababtoo ah ma rabaan dagaalkan nagu socda inuu dhammaado ayuu yiri sarkaal ka tirsan xamaas tan iyo markii uu dagaalku bilowday toddobadii oktoobar ee sanadkii hore markaasoo ay xamaas soo weerartay israael dishayna dad ku dhow kun iyo laba boqol oo qof waxay ciidamada israael weerar jawaab celisa ku qaadeen khaza waxaana ku dhintay weerarkaasi soddon iyo lix kun oo qof sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka saraakiisha mareykanka iyo israel ayaa sheegay in kala bar ciidamadii xamaas lagu dilay dagaalka xamaas ma aanay sheegin tirada rasmiga ah ee ka dhimatay waxaana saraakiisha qaar ay sheegayaan in israel ay tiradaasi ka badbadisay tirada dhimashada milatariga israel ayaase gaaraysa saddex boqol oo askari